dalka ka imaanaya degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada madaniga ee deegaanka iyo weliba kuwa kuwa shabaab dagaalkaas ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay magaalada ugu dambeyn waxaa lasla soo gaaray caawa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayaa waxaynu ka waraysanay qaar ka mid a dadka ku sugan gudaha degmada degmadaan wadaahday qoryooley ee gobolkaasi shabeellada hoose mid ka mid a dadka ku sugan degmada ayaa waxa uu u sheegay wadajir
markan saacad waxay roorintaan ri ayaa maaragtay shabaab si diiran iskugu socotay dhammaan gudaha magaalada laakiin aduu kulli maaragtay haddana maqribka marka laga baxay kadib waxaa soo galan ciidama amison iyo kuwii joogay ciidamada deegaanka haddana kulli magaalada waxaa dhex maraya ciidamada amison iyo ciidamadii joogay soomaalida kulli annaga shacban ay jiraan isaga kala aroofay markii xaddada dhacday cashirana wararkaas kala saato waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaalada atlanta iyo hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan waxaa khadka si toosa haatan ugu jira guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley oo caawa la sheegayo in dagaal faraha looga gubtay uu ku dhex maray xarakada shabaab iyo weliba ciidamo deegaan ah ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan sheekh maxamed cabdiraxmaan kusoo dhawey wadajir radio cabdiraxmaan waxaa ka dhacaya gobolka shabeellada hoose oo idin waa xaalad la dhihi karo cakirnaan oo dadka deegaanka aad moodaysa degmooyinka kala gedisan ee gobolku in ay u istaageen in ay ka xoraystaan maleeshiyaadka dowladda ee dharka ciidanka ku hubaysan dhanka kalena shabaab ay tahay mid kaloo dagaala marka marka laysku soo koobo sidee ayaad u dhigi kartaa arrinka haatan gobolka shabeellada hoose ka taagan
gobolka shabeellada hoose labaatankan sanaba dhibaato badan ah ka jirtay marka laakiin marba mid ugu dambeysa in laga hadlo muhiim e wixii hore dadku og yihiin runaanti shabeellada hoose waxay isku darsatay dagaaladan maxaa la yidhaahdaa oo weliba gaar ahaan ciidamada militariga ugu imaanaya oo xamar laga soo abaabulay qaabka beeladu abaabulan maray afgooya ummadii deegaanka ku dhibaateeyaan maray sabiib iyo caanoole iyo marki iyo daraawi iyo buulomareer iyo awdegel ku dhibaateeyaan marka hadda arrimahaas way socdaan meesha run ahaantii wax ka jirana gaar ahaan maamulkan shariif xasan uu asaga madaxweynaha ka sheegana runtii waa wax iska maxaa la yidhahdaa iska liicaayo oo ummadda deegaanka magac ahaan loogu sheeganayo laakiin aan active dhulka ka lahayn aada ogtihiinba siyaabaha uu maamulkaas ku imaaday iyo maxaa la yidhahdaa dhibaatooyinkii baydaba ka dhacayay sanadii sanadkii aan soo dhaafnay marka shabeellada hoose waxaa intaas usii dheer ayadoo maamul xun xitaa wuxuu dhaamaa maamul la-aan hadda baydhabo iyo bakool iyo run ahaantii waxaa moodaa in ciidamadoodi iyo dadkoodii waxooda isku tashanayaan marka shabeellada hoosena markii ay bilaabeen inay isku tashtaan hadda hagardaamooyinkii horey u jiray ayaa maamul loo samaystay milatary xamar loogu keensaday shabaabna ay dhan ka tahay marka hadda waa noqonaysa in afgooya dhibaatooyin ka dhacaya guddoomiyihii in la bursaday dhibaata lagu hayo shacabkii la laynhayo qaryooda waa la socotaa maanta in maxaa la yidhahdaa shabaab ay soo weerartay ciidamada meesha jooga oo maalin walba ku dhibanayo ku rafaada ay yihiin dad deegaankaas ku dhashay maxaa la yidhahdaa markii koonfur galbeedaa taxdiid cid og ma lahan markii dowladda federaalka a dhahday cid og ma lahan amison lafteeda meesha manahaana isaga joogtaa oo banaanka magaalada maahin wax ay had buurana u qabata ma lahan umada kulley lafteeda waa dhibkii dhanka ah ilaa mar walba ay shabaab soo weerarto ayagana daafiicay ku jawaabayaan shacabkii masaakiinta meesha wax kasoo gaarayo marka waxaantii nasiib darro aad u weyn oo gobolka ka jirto maxaa la yidhahdaa ma jirto dad deegaankaas oo markaas diyaar u ah laftooda inay bal arrimahaas si caqliyan maskixiyan islaamnimo dadnimo inay isaga dulqaadaan heriyahaas kuwa hareereysan ma jirto runahaanti taas lafteeda nasiib darro waaye qaar way ka carareen qaar gudaheedii waxay ku yihiin maxaa la yidhahdaa dad tahmiish aada ugu haysto qaar oo hoteelada xamar iyo baydaba iyagana ay ku dawarsanayaan oo dadkii maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka qaarkooda wax iga dhig wax iga dhig leeyihiin qaar shariifoo la haystaa ay la haysta usi yihiin marka runtii nasiib darro aad u weyn waaye laakiin waxaa ii muuqata isbedelo dhalinyarada hadda labaatan jirka ilaa iyo afartanka udhexayso inay dareemayaan waktigoodii maxaa la yidhahda ay ku bixinayaan laakiin haddana intaas cagsigeeda waxaa socda dagaalo kale oo lagu sii fashilinayo meesha meel nafkii uu ka dhintaa moodaa laakiin xoogkiisa weli laga baqaayo marka ummadda waxaan u sheegaa in taladooda ay u laabtaan odayaashii dhaqankii xildhibaanadii hadday federaal wax ugu jiraan een dadkii aqoon-yahanadii maamulin degmooyinkii ee guddoomiyaha hadda joogo een gobolka ibraahim in bal laysku naqdo dadkii layswaraysto war xagee dhibka noogu hayaa la dhaho maxaa la yidhahdaa afgoyna laga soo bilaabo meesha awr gudaha laga soo bilaabi jiray marka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam oo si toosa qadka ugu